walaal faaduma iyo bahda v o a waa salaamaya iyo dhammaan inta nasiib u yeelato codkayga inay maqasho guud ahaan xaaladda amniga guud ee dalku waa waa fiican yahay shirarkun waa wax iska normal oo mar kasta dhaca waana wax mar kasta dhici kara oo dadku ay la socdaan xaaladda shirarka iyo wadanka suu yahay lixdii bilood lasoo dhaafay markaanu kasoo qaadano shirarku markii loo eego lixdii biloodo hore ee sanadkii hore sanadkan aad bay u kooban yihiin sideed boqol iyo kow shil baa dhacay guud ahaan puntland oo dhan dhaawacyadiisuna waxay ahaayeen boqol siddeetan iyo sideed dhaawac fudud iyo boqol iyo sagaal qof oo dhaawac culus oo isbitaalla iyo waxaas galay oo dhibaato soo gaadhay dhimashada afartan iyo shan qof bay ahaayeen marka guud ahaan wixii dhib oo shirarka ku saabsan noocaasay ahaayeen gaadiidka fursadda ka baxayna toddobiyo labaatan gaari bay ahaayeen aada ba mahadsanta
taliya shilalkaasi ma banaanka magaalooyinka ayay ka dhaceen mase gudaha shirarkaas waxay u badnaayeen banaanka magaalooyinka maadaama puntland center ay tahay oo dadka gobolada fog ka yimaada ama kelirka ama etoobiya ama beledweyne dhulkaa ka yimaada maadaama dhulkan burley ku taalo iyagoo dhowr habeen saddex habeen soo socday aanan cid bedasha helin qofka darawalka ahaa ayuu la kulmayaa meel buurley oo ama goolad ama hoobasho ah sidaa daraaddeed kuwana way isku dhacaan oo iska hor yimaadaan kuwana way iska leexiyaan wuu liicaa kabacdi wuu ka duulaa meeshii uu markaa maraaya
waxaa muuqataa sanadihii u dambeeyey in dhalinyarada shaqa la-aanta ahi ay shaqa abuurka dhigtaan gaadiidka dadweynuhu ay isticmaalaan iyagoo qaybtooda aysan ka adkayn gaariga marka arrimahaas fiiro gaara ma u leeyihiin ciidamada wadooyinka nabadgelyadu runtii waa xirfad soo korortay weeye oo waa dareemaysayo waalidku wuxuu ku dadaalayaa ilmihiisa inuu ilaashado si anu oga tahriibin gaari yar oo saddex lugaha mootola dhoobajaaj ama gaari yar oo kuwan tagaa sida lagu shaqaystay u samaynayaan iyagoona ka fakerin waxaa ka iman doona berritu ilmahan isagoon iskuol geyn oo xirfadii lahayn oo tababar fiican qabin ayaa gaarigii loo godayaa kabacdi wuxuu sababayaa in waalidkii dhib usoo jiido ama qof dusha ka maro ama shil uu galo ama naftiisa khatar ay u gasho wacyigelin baa ka socota dhowr jeer horen waa looga digay haddana dardar baa lagu bilaabay in la hubiyo dadka noocaas oo kale ah inaan safar geli karin oo jekboontiyada magaalooyinka banaanka lagu cesho gudaha magaalada shaqadu way ka socotaa way jiriji dhaweena socotay laakiin hadda waxaa keena in la adkeeyo shirarkii oo batay dadka garaadka ay ku wataan ama darajada ku wataan lesanka in laisku fiiriyo qofka wata ma isleeyahay qofkan iqgiisa iyo physicalkiisaba la hubiyo ma u qalmaa darawal miiqasan wadi jiray ma hadduu ku cusub yahay si loo kala hubiyo dadka uu sido ama hantiyada uu wado qofkaas badqab inay noqoto waayo shaqada booliiska waxay tahay in la badbaadiyo nafta iyo maalka qaybtood way haystaan qaybta kalena hadda lagu khasba inay qaataan weeye kuwii hore u haystana waa la jeegaraynayaa halkii sanaba qofka wuxuu marayaa check up oo ah indhahiisa iyo caafimaadkiisa dib loo hubinayaa ma maalintii uunbaa shaqaysaan mase habeen iyo maalinba waa shaqaysaan
shaqada waa shifti shifti weeye habeen maalin subax galab kulli waa la shaqeeyaa tiiman baan u kala samaysannahay kuwa waxay gurmadkay fidiyaanoo shirarka bannaanka ka dhaca bay aadaan tiimna waa tiimka dabagala shirarkii dhacay waxa koosgareeyey sababaha keena kuwa wadooyinkay furaan dadka kala socodsiiyaan haadbixin baa lahaa kuwana madaxda soo dhaweeya marka dhammaan waa shaqeyna habeeni maalin waa gartay ciidanka wadooyinka nabadgelyada haweenku ka mid miyaa hadda haween fiican baa nala shaqeeya waan u furanya hadda albaabkeena inagu soo biiraan waana soo dhaweyneynaa marka maxay qabtaan haweenkaasu ciidanka ka mid yihiin shaqada ciidanku ay qabtaan bay la qabtaan wadaday furaan shirarkay wax ka cabiraan haadkay bixiyaan wixii qaldan bay toosiyaan qaybta lesanka taxamaadkana qayb bay ka yihiin afartii sano u dambeysay gabdhahaas way shaqaynayeen waa nagu soo biiraan kuwo kale hadda codsi noo keensaday oo haddii fursad loo helo aanu rajeynaya inay nagu soo biiraan waan u furayn gobol kastay joogaan haddana waan ugu baaqaynaa gabdhuhu inay ciidanka nabadgelya soo galaan siay shaqada qaybta dumarka ay wadaan oo ka qayb qaataan